أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada darsiga tobanaad ee manduumatu makhaasi oo ka sheekaynaysa duulaannadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana soo jeedinaya sheekh casaam abuuyaxya
كرام الرجال هم الله صفى سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu ku soo dhaajirnay manduumatu almakhaazi gaar ahaan khaswatu badr waxayna ugu dambeysay iyadoo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay in badan u bariyey madadna uu ka codsaday allah tabaaraka wa tacaala kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam maruu ka dareemay saxaabadiisa idminaan uu ka dareemay ayuu ku laabtay cariishkii uu deganaa ee loo dhisay laguna waardiinayay rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo cariishkii dhex jooga ayuu lulmooday oo lul ay qabatay kadibna tiibu sheekhu raxmatullah caleyh inooga waramaya wakafaqa annabiyu nebiga ayaa rakoocay xiina almacrika dagaalka markii la gelayay agteeda ayuu rakoocay khafqigu waxa weeyaan qofku markuu hurdo qabato madaxa hoos u dhacaya ayaa khafqi loo yaqaana wa fii cariishihi cariishkiisa dhexdiisiina ra'aa wuxuu arkay rasuulku almalaa'ika malaa'igta ayuu arkay oo calaa hanaaya jibriil jibriil labadiisa foolna ay saaran tahay annaqco siiga iyo boodh ay saaran tahay ayuu arkay markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu bushaareeyey abubakar ag tagnaa uu bushaareeyey abshir yaa abaa bakr ataaka nasrullah haada jibriil aakhidan bicinaani farasih yaquuduhu calaa hanaayaahu naq ayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam marka saasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada ugu bishaareeyey walam yuqaatil may dagaalamin fii siwaaha ay fii siwaa baderin bader waxaan ahayn aljamcu jamacaas iyo malaa'igtaasi maysan dagaalamin masalo culimadu ay isku hayaan ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi meeshan istiraad ahaan uu u keenay masaladaasi waxaa weeyaan dagaalkii beder saxaabadu may dagaalameen mise madad iyo gurmad iyo taghiir ayuunbay u yimaadeen oo sawaadka muslimiinta ayay badinayeen beder markii laga yimaado haddii la yidhaahdo way dagaalameen beder dagaal kale oo ay ka qayb galeen miyaa jira oo aan beder ahayn aqwaal bay culimmadu ku leeyihiin culimmada qaar waxay yidhaahdeen dagaalka beder iyo dagaalada kale oo dhan madad iyo tagsiiru thawaadi lmuslimiin ayuunbay u yimaadaan mooyeene ma dagaalamaan bederna may dagaalamin dagaal kaloo ay dagaalameenna ma jiro waxaa kaloo culimmada qaar ay leeyihiin maya dagaalka beder iyo dagaalada kale oo dhanba saxaabadu ka qayb geli karaan anjeedaa malaa'igtu way ka qayb qaateen waanay galeen culimada qaarna waxay beder bay ka qayb qaateen dagaalka laakiin ay ka qayb qaateen ma jiro sheekh marka ku socdaa wuxuu ku socdaa dagaalka beder mooyaane dagaal kalena ka qayb qaadani waqiila waxaa la yidhi waa qowlkii labaade lam tuqaatil ilmalaa'ika malaa'igtu dagaalka beder laftiisa maysan dagaalamin oo maxaa yeelay id cille riishatun hal baal oo minhum ka mid ah ayaa muhlikatun ah mid halaagaysa liqowmin qowmna halaagaysa oo macnaha malakuljibriil calayhi salaam hadduu qurayshtan dagaalamasa hal mar baalkiisa ku dhufto way ku filan tahay marka dee baayiba looma qabee taghiiru sawaadi lmuslimiin ayuunba u yimaadeen laakinahum laakiin licadadin ay litagtiiri cadadin tiro inay badiyaan ayay u yimaadeen waa madadin iyo gurmad ay u yimaadeen intaasay marka ay sheegeen laakiin sida saxda ah malaa'igtu way dagaalameen oo qur-aanka daahirkiisana way ka muuqataa id yuxii rabuka ila almalaa'ikati annii macakum fathabitu aladiina aamanuu saulqii fii quluubi aladiina kafaruu arucb fadribuu fawqa alcanaaqi wadribuu minhum kula banaan kadaalika beder keliya tamida dagaalamayna dagaalo kalena way ka qayb galeen oo uxud malakul jibriil iyo mikaa'iil oo garbaar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dagaalamaya ayaa ku soo aroortay fii saxiixi muslim oo sacd ibn abi waqaas ayaa wuxuu leeyahy maalintii beder maalintii uxud baan u jeedaa ayaa waxaan arkay rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyadoo laba nin hareero ay ka taagan yihiin oo ay dagaalamayaan kaashadda alqitaali maa ra'aytu maa ra'aytuhumaa qablu walaa bacdu dagaalkaas ay dagaalamayeen wax u dagaalamayana hortayna ma arag gadaalna kama arag labadaa nina waxay ahaayeen jibriil iyo mikaa'iil ayay ahaayeen ay culimmadu isweydiiyaan malaa'igtan inta loo soo diro quraysh way baabiin karayeen laakiin xikmadda ciidan looga dhigay maxay tahay xikmadda ciidan looga dhigay waxa weeyaan waxaa la rabaa in caadada ciidanka lagu maamulo uun lagu maamulo ciidanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam hogaaminaya caadada ciidan lagu maamulo maxay tahay waa in ciidan la diyaarsado ciidankaana la dagaalgeliyo weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay tabaaraka wa tacala muxuu ku shar markaas wuxuu ku sharfay in uu noqdo hogaamiyaha hogaaminaya ciidankii bili-aadanka ahaa ee saxaabada rasuulka ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyo ciidankii malaa'igta ahaa ee ilaahay tabaaraka wa tacaala samada uu ka soo diray waa sharaf markaa uu dheeri uu leeyahay khaasna uu leeyahay nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu dheeri leeyahay weeyaan laakiin waqiila waxaa li lam tuqaatil may dagaalamin almalaa'ika malaa'igtu may dagaalamin id ilaa riishatun hal baal oo minhum ka mid ah muulikatun waa tii halaagi liqowmin qowm laakinahum laakiin licadadin ba u yimaadeen litasiir cadad oo madadin iyo madad iyo gurmad wa tabluhum durbaankooduna hunaaka halkaasu yaala duulal abadi weligiiba macnaa durbaankii malaa'igta bader waa laga maqlaa intan wuxuu ku tilmaamaya wuxuu ku tilmaamayaa qiso aalusiyarku ay sheegaanoo ay yidhaahdaan shanqadhii ay samaynaysay malaa'igtu ilaa hadda waxaa laga maqla maxay bader baa laga maqlaa marka waa qiso ay wariyaanuun weeyaan dee horena waxaan u soo marnay aalusiyarku iyo wax saxiixa iyo wax daciifaba inay wariyaan ciraaqina waa kii lahaa walyaclam aalibu ana siyara tajmacu maa saxa wamaa qad unkira hore ayaynu u soo sheegnay marka waa qiso un la wariyo weeyaan wa jaaa waxaa yimi ana jibriila jibriil yaxduru inuu xaadiro man maata qofkii dhinta oo muminan mumina qowmun qam qowmna ankaruu waxay inkireen nusuulahu inuu soo degayba bacda rasuuliillah rasuulka alle kadib walxaqu laakiin sida xaqa an laysa lahu tanaahi waa inaan u dhammaansho lahayn macnaha intan masalo ayuu kaga warramaya masaladu kaga warram maxay tahay masalo kaga warram waxaa weeyaan malaku jibriil nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday kadib dhulka mar dambe uu soo degay mise uma soo degin laba masala loo kala qaadakaas soo degitaan uu soo degay oo uu waxyi wado iyada mar dambe ma soo degin laakiin soo degitaan taas waa jimcyada laakiin soo degitaan aanu waxyi wadin ma soo degay mise ma soo degin taasay culimadu ay isku hayaan culimada qaar waxay yidhaahdeen dhulka way uga dhammaatay malakul jibriil markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday culimada qaarna waxay yidhaahdeen maya wuu soo degaa ayay yidhaahdeen sida saxdaana wuu soo degaa dee qur-aanka ayaaba sheegayo leylat lqadriga inuu soo dego ayaa ilaahay tabaaraka watacaala sheegay inaa anzalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka maa leylat lqadr leylat lqadri khayru min alfi shahr tanazalu almalaa'ikatu waruux ruux muxuu yahay waa malakuljibriil malku jibriil weeyaan kadaalika athar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray dacfina lagu tilmaamay ayaa rasuulka waxaa la weydiiyey yaa rasuula allahi hal yarqudu ljunubu qofka jinaabaysani isagoon weysaysan qubaysanna ma seexanaya markaasuu rasuulku yihi maa uxibu an yarqud xataa yatawada fa inii akhaafu an yutawafaa falaa yaxdurhu jibriil waxaan ka baqayaa inuu geeriyoodo oo nafta ay ka baxdo hurdaan ay kaga baxdo malaku jibriilna uu soo xaadiri waayo geerihiisa yaanu weyse la-aan aanu seexanin taasaanu sheekhu raxmatullaahi calayh matniga uu inoo saarayo oo ina leeyahy markaa wajaaa waxaa yimi oo asar ku soo aroortay ana jibriila jibriil yaxduru inuu soo xaadiro man maata mumina qof kasta oo mumin u dhinta inuu geeri soo xaadiro wa qowmun qowmna ankaruu waxaaba inkireenba nuzuulahu inuu soo degayba bacda rasuulillaah laakiin sida saxda waynu sheegnay sheekhuna uu inoo saaray matniga walxaqu sida xaqaana an laysa lahu tanaahi waa inaanu dhammaansho lahaynoo mar walba u yimaado weeyaan waraaqaba aljamcayni shakhsaani likay yantahiba min mudbiri aljamcayni shay fara'aya almalaka wahuwa munطaliq fashaqa waaxidu walaakharu saciq halkan qiso ahlu siyarku ay wariyaan oo cajiib badan ayuu ku sheegayaa sheekhu raxmatullaahi calayh uu ku sheegayaa waa laba nin ayuu ku sheegayaa sheekhu raxmatullaahi calayhi oo ahaa niman daawadayaala oo dagaalka daawanayay reer bani khifaarna ka tirsanaa laakiin markay malaa'igta arag arkeen ayaa balaaya ku dhacday tiibuu sheekhu marka inoo sheegaya waraaqaba waa daawadeen aljamcayni labada jamca islaynaya shaksaani laba shaksi baa daawanayay un bani khifaara maxay u daawanayeen likay yantahibaa si uga qaniimaystaan min mudbiri aljamcayni labada jamc kolba kii laga adkaado shay shay say uga qaniimaystaan fara ayaa waxay arkeen labadiin iyago waxay daawanaya almalak malagii bay arkeen wahuwa munطaliq isagoo cadowg kusii ordayay ayay arkeen fanshaqa waaxidun mid oo kala dilaacayba walaakharu kii kalena saciqa meesha ayuu ku suuxay mar dambena miyiri la-aan ayuu kaga cararay wax dambe oo qaniimana ma raadinin ibnu cabaas baa radia allahu anhu ka sheekeeyey wuxuu yihi sida musxaaq warinayo nin reer bani khifaara ayaa ii sheekeyey wuxuu igu yihi buu yihi anigii midaan ilmaadaan hayn ayaa meeshii dagaalka uu ka dhacayay ayaanu nimi buur markaa ka sarraysa intaanu fuullay ayaa waxaan rabay dagaalka inaan daawanno hadhowna markaa qoladii laga adkaado qaniimada laga qaadanayo aan wax ka qaadano wuxuu ihi markaa annagoo meeshii joogna ayaa daruur baaba hal mar xaggaa nagaga timi daruurta xoog bay ordisa shawa malagii daruurta dhexba ka maqalnay buu idhi danankii faraska ayaanu ka maqalnay waaba nin qaylinayo hadlaayo muxuu leeyahy aqdim xayzuum aqdim xayzuum ayuu leeyahy maanaa xayzuuma faraskii watay malaku jibriil uu watay weeyaan wuxuu ihi markaa kii aan ilmadeerka ahayn miya fankashafa qinaacu qalbihi famaata makaana kii aan ilmadeerka isaga xuubkii wadnihiisa ayaa hal mar dilaacay kadibna meeshiiba kama kicinba ama aniga miya meeshii waxaan ku dhawaaday wa oo ku dhinto ayaan ku dhawaaday laakiin waan is-eliyey marka dambana caagaan ku fakaday tiibu markaa sheekhu raxmatullahi caleyh inoo sheegaya waraaqaba aljamcayni labada jamc waxaa daawanaya shaksaani laba shaksi maxay u daawanayeen likay yantahibaa say uga qaniimaystaan min mudbiri aljamcayni labada jamc kuwoodi jeediya shay an shay fara ayaa waxay arkeen almalak malagii arkeen oo munطaliq isagoo meeshii dagaalka u socda fanshaqa wuu dilaacay oo kala dilaacayba waaxidun mid baa kala dilaacay walaakharu kii kalena saciqa waa suuxay isaguna darqa ayuu ku badbaaday dhacdooyinkii dhacay ayuu sheekhu raxmatullaahi calayhi weli inoo sii wadaa dhacdooyinka dhacay marka waxaa ka mid a inuu sacad ibnu macaad ibnu nucmaan uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u waardiyeynay wabnu macaadin mubtani lcariishi waxaarisu الnabiyi min qurayshi yakrahu ibqaaءa alusaara wayaraa ihlaakahum awala qatlin ajdara laba shayba sheekhu raxmatullah caleyh suu keen daray labada shay waxa weeyaan waa laba shay oo midna ra'yi u ahaa sacad ibnu macaad midna shaqadii maalinta uu haye ah wabnu mucaadin ibnu mucaad waa sacd ibnu mucaade mubtin alcariish cariishka ninkii u dhisay rasuulka ahaa وxarisu الnabiy nebigana waardiyeynayo ka waardiyeynayay min qurayshin qoraysh ka waardiyeynayey iyo karahu wuxuu necbaa oo aada uu necbaa ibqa'a alusaara dadkii laga soo qafaashay beder in la baaqi yeelo wayaraa wuxuu arkayay ilaakahom in lagu halaago lagu baabiiyo awala qatlin dilka ugu horeeya ajidare inuu yahay mid mudan ayuu arkay manaa ra'yigaas ayuu arkay sacd ibnu mucaad radia allahu canhu laba sha- laba shay uu leeyahay buu inoo sheegay laba shay maxay tahay mid waa ra'yigiisii midna muxuu yahay waa shaqadiisii mid waa ra'yigiisii oo dadkii lasoo faro xidhee laga soo qafaashay beder wuxuu ka mid ahaa dadkii qabay in la laayo oo waxba laga qaadan taas waa mid we waa ra'yigiisii shaqadii uu hayay maalintii bederna maxay ahayd ciidan uu watay iyo isaga ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waardigiisa ku qornaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu waardiyeynaya cariishkan isagaa u dhisay waxaanu ku lahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuul allow haddii aanu jabnana meesha ka baxa oo dadna kaa jecel ayaa magaaladii madiine ku hadhay haleel oo gaadh haddaanu guulaysanana adiga oo nastay ayaanu guulaysanana meeshaada fadhim ana ayuu rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam cariishkaasu markaas uu u taagay ibnu mucaadin ibnu mucaad oo mubtali cariishi cariishka ninkii dhisay ah wa xaarisu nabiyi nabiga kii ilaalinayana ahaa min qurayshin qoraysh ka ilaalinayay iyo karahu wuxuu karaahiyeystay oo necbaaday ibqaa alusaara ayuu necbaaday wayaraa wuxuu arkayay ihlaakahum in lagu halaago awala qatlin ajdara dagaalka ugu horeeya in lagu halaago inay mudan tahay ayuu aaminsanaa waxaa laga qaadanaya markaas oo laga faa'iideysanayaa in taliska ciidanka u talinaya ee dagaalka hagaya in waardiye loo sameeyo oo waardiye la-aan la dhigin ayaa laga qaadanaya waa sunno rasuulka calayhi salaatu wasalaamna baray waa sunno aynu ka dhaxlaano saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waana shay dee muhiimo ciidanka taliskiisa haddii loo dhaafo inta badan ma dagaalami karaan hadday doonaan wax isku dayaan inay taliska badbaadiyaan bay isku dayaan kadib dhabarka iyo hadhow laga garaaci doonaa markay u yartay waxaa kala gu'i doona isgaadhsiintii iyo xidhiirkii ayaa kala gu'i doona jabka bidaayadiisu waxaa ka bilaabantaa in la kala lumo ayay ka bilaabantaa wahaakadaa sidaasoo kale cumaru cumarna kaana wuxuu ahaa haakadaa cumaru kaana cumarna sidaasoo kale ayuu ahaa oo cumarna wuxuu ahaa mid arkayay maxay in la laayo ayuu arkayay wahiya macnaa kelmaddaas cumar ka soo baxday ee ahayd in la laayana min muwaafaqaatihi bay ka mid tahay muwaafaqaadkii cumara bay ka mid tahay allatii taasoo bacdu ay bacda badrin tacin soo daahirtay ayay ka mid tahay oo cumar radia allahu canhu wuxuu lahaa muwaafaqaad ayuu lahaa muwaafaqaadka uu lahaa imaamu suyuuti raxmatullaahi calayh ayaa alxaawi lilfataawa kitaabkiisa uu leeyahay ku ururiyey ilaa shan iyo toban beyd meelahaas ayuu ku jamciyey isagaa laga raadsan karaaye laakiin waxaa ka mid ahayd muwaafaqaadka u waafaqay cumar radia allahu canhu qur-aankiiyo waxyiga waafaqay in la laayo beder dadkii lagu soo qafaashay in la laayo ilaahay baana tabaaraka watacaala ra'yigiisii qur-aan ku soo dejiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu kula teliyey in la laayo ayuu kula teliyey wahaakada kaana cumar wahaakada cumaru cumarna kaana saasuu ahaa wahiya ra'yigaas iyo kelmaddaasina min muwaafaqaatii bay ka mid tahay muwaafaqaadkuna waa ra'yi uu soo jeediyey cumar oo sharciga waafaqeen weeyaan wa aaraahu alatii waafaqaha alwaxy allatii taasoo bacdu intaa kadib tacin soo daahirtay ayay ka mid ahayd waxaa ka mid ahaana iyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi low takhadta maqaama ibraahima musallan ilaahay baa tabaaraka watacaala qur-aan ku soo dejiyey waxaa ka mid ahayd markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haweenka ay ku kaceen wuxuu ku yidhi casaa rabbu in talaqa kunna an yubdilahu aswaajana khayra min kunna ayuu ku yidhi ilaahay baa hataa alfaadiisii qur-aan ku soo dejiyey waxaa ka mid a muwaafaqaadkiisii inuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka dalbay inuu haweenkiisa xijaabo weliba in badan uu ku dagaalamay oo uu ku celceliyey macnaa ilaa markii dambe sawda radia allahu canha iyadoo sii xaajo tegaysa habeen habeenada ka mid ah oo mugdiga gudasa uu ku yidhi alaa qad carafnaaka yaa sawda ayuu ku yidhi xirsan calaa an yanzilal xijaab buu sidaasna uu u leeyahay ilaahay baana tabaaraka watacaala qur-aan ku soo dejiyey iyo in kaloo ka badan sheekh xasan nadmiye raxmatullah caley isaga ayaa laga fiirin doonaa ku daraya markaas oo weliba ku daray suyuudi muwaafaqaadka abubakarna waa uu ku darayaa ayuu ku darayaa can qatli aalihi nahaa id kharajuu wa fii khuruujihim calayhi xarajuu wa can abilbakhtariy id lam yu'dihi wasaku nabdihim saca fii nabdihi sheekhu raxmatullah caleyh halkan wuxuu ka gelayaa hawl kale ayuu ka gelayaa rasuulku caleyhi salaatu wasalaam dagaalka intaan la bilaabin ka hor ayuu saxaabada u ilaamiyey wuxuu ku yidhi dad ka mid a reer bani haashim ayaa dagaalkan ka soo qeyb qaadan doona oo meydaanka jooga dadkaasna ma jecla inay ila dagaalamaan ina dilaan ma jecla iyagoo qasban bay imanayaane qof kasta oo la kulma dadkaas yuu diline intuu qabto hay keeno qofkii cabaas ibnu cabdilmualib la kulma yuu dilina hay keeno sababtu maxay tahay fa inamaa kharaja mustakrahan ayuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku daray markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka aan la leynahaynin dad rasuulka calayhi salaatu wasalaam abaal ku lahaa oo abulbakhtarigani uu ka mid yahay can qatli aalihi aalkiisa in la laayo ayuu nahaa reebay rasuulku id wakti ayuu reebay kharajuu ay soo baxeen oo aalkaa soo baxaya wa fii khuruujihim bixitaanka ay soo baxeenna waxaa ku sugnaa xarajun cidhiidhi calayhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam saarna macnaa wuu dhibsanay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam aad buu u dhibsanayay waana ogaa waxyina waa loogu sheegay markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi raggaas yaan la laynin wa can abilbakhtari abilbakhtari in la dilana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa reebay macnaa wa can qatli abilbakhtari abilbakhtari ninka la yidhaahdo dilkiisana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa reebay oo wuxuu ahaa nin isaguna rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ku dhibi jirin magaalada maka aan ku dhibi jirin wax dhibaatana aanay ka soo gaadhin bal rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid wax u tara ayuu ahaayo shicba abutaalib abitaalib markii lagu go-doomiyey rasuulka iyo raggiisii wuxuu u geyn jiray cuntada ayuu u geyn jiray qorayshna aad bay ugula caloobeen markii dambena abu sufyaan ayaa difaacay oo ku yidhi dacuuhu kariimun wasala raximan ayuu ku yidhi waa nin sharaf leh oo qaraabaysi xidhiirnaaye farax ka qaada ayuu ku yidhi marka taasuu sheekhu raxmatullah caleyh noo sheeg wuxuu leeyihi id cille id cille lam yu'dih ma dhimin rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuma dhimin wasaku nabdihim waraaqdii ay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku tuureen ee ku colaadiyeenna sacaa wuu u saciyey fii nabdihi in la tuuro ayuu u saciyey asaku waa saxiifa weliba warqda haragga laga sameeyaa saki la yidhaahda markaas ninkan la yidhaahdo abulbakhtari la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa dadkii u saciyey waraaqdii lagu go-doomiyey rasuulka iyo reer abutaalib iyo reer bani haashim iyo reer banimutalib lagu go-doomiyey ayuu ka mid ahaa dadkii u saciyey in la jeexjeexo ayuu u saciyey taas markaa sheekhu raxmatullah caley inoo sheegaya laakiin ama tarin oo ninkani gaalnima lagu dili doona isagaa diidi doona manaa isagaa diidi doona way wacan abilbakhtariyi wacan qatli abilbakhtariyina rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa reebay id ilaa lam yu'dihi ma dhimin rasuulka wasaku nabdihim gamitaankoodii iyo eridii waraaqdoodiina saca wuxuu u saciyey fii nabdihi in la tuuro oo la baabiyo wajaahu waxa u yimi almujadaru ayaa u yimi ibnu dayaad ayaa u yimi almujadar ibnu dayaad ayaa wuxuu u yimhay abulbakhtari ayuu u yimi wa qaala wuxuu ku yidhi qad nahaa waa reebay khayrulcibaadi addoommada midka u khayrka badan leh canka ee can qatlika dilkaaga ayuu reebay ku yidhi oo warkii ayuu u sheegay wuxuu ku yidhi rasuulku fariintaas ayuuna faray ninkaas saasaa ku yidhi markaas fa qaala wuxuu yidhi markaa awalbakhtari baa odhanaya wazamiila waqad nahaakum canaa can qatli zamiil midkaa la socdo saaxiibkiya wuxuu ku yidhi markaa kan saaxiibka ila socdana dilkiisa ma ma laydinka reebay ayuu ku yidhi qaala marka wuxuu yidhi mujadar almustafaa rasuulka la doortay lam yanha ma reebin can qatli zamiil kan saaxiibkaa dilkiisa kama reebin alxunafaa saxaabada kama reebin oo saxaabada iyo dadka toostoosan lama oranin maxay ninkaa saaxiibkii yaa la dilini adiga ayuun baa lagu yidhi yaa la dilin intaasuu ku yidhi saxaabigaasi oo ku yidhi kadibna ninkii la oran jiray abubakhtari wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi marka abubakhtari wannakhwatu kibirku taabaa way diidi walibaa iyo diidmadu an tarkii in looga tago jubna fulinimo in looga tago ninkaas weydiis anaa aniga kibirkayga iyo maxaa dhahdaa raganimada ee ii diidis maxay saaxiibkayoo la dilaayo inaan ka tago way diidaysaa waxaa kama wuxuu ka dhigtay xaakim adduba seefta afkeeda oo seefta afkeedana kala saarsa macnaha seefta afkeeda ayna kala saaraysa saaxiibkii haddaad dili rabtaanba ilaa aan ka dhinto walla inaydaan dilahaynin ayuu ku yidhi wuu gabiye wuxuu ku yidhi markaa weliba wuxuu gabiye laa yuslimu ma dhiibo ibnu xuratin nin gabadh xore ay dhashay zamiilahu saaxiibkii ma dhiibo xataa yamuuta ilaa uu ka dhinto oo isaga la dilo aw yaraa ama uu ka arko sabiilahu jidka isagoo badbaadi macnaha marka nin weyn baan ahay oo gabadh xore dhashay baan ahay marka nin weyn oo gabadh xore dhashay ee waxaa rabtaan inuu saaxiibkiio la dilaayo uu ka logay waraan ku ceebama macnaha ama warna waa dili kartaan ama maxaa la idhahdaa waa naga watay kartaan kadibna mujadar ibnu dayaad wuxuu isku dayey ninkii saaxiibka ahaa inuu dilo kadibna waxaa soo weera abulbakhtari waa soo weeraray kadibna waa uu dilay rasuulka calayhi salaatu wasalaam buu u yimi wuxuu ku wuri waladii bacataka bilxaq laqad jahadtu calay an yastacsir faatiika bihi faaba ilaa an yuqaatilanii faqaataltuhu faqataltuhu inaan kuu keeno isagoo maxabuusa ayaan rabay laakiin waa diiday inuu dagaalamo markii dambena damarka lafa ka baqday waan dilay buu ku yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam waan dilay ayuu ku yiri markaa saasuu ninkii gaalnimadii uu ku geeriyooday wajaahu waxa u yimi abulbakhtari almujadar ibnu dayaad ayaa u yimi wa qaala wuxuu yidhi mujadar baa oranaya qad nahaa waa reebay khayrulcibaadi addoommada midka u khayrka badani canka ee can qatlika dilkaaga ayuu reebay faqaala wuxuu yidhi markaa waxaa oranaya abulbakhtari wazamiila waqad nahaaka biqatli zamiil saaxiibka ila dilana ma idinka raabay qaala wuxuu ihi markaa mujadar almustafaa rasuulku lam yanha ma reebin oo kama reebin alxunafaa saxaabada can qatli zamiil saaxiibka dilka kama reebin dilkiisa kama reebin faqaala wuxuu ihi markaa abulbakhtari wanakhwatu raganimada iyo kibirku taabaa way diidi walibaa iyo in layska ilaaliya maxay dulli in layska ilaaliya waxay diidaysaa can tarkii in looga tago saaxiibkan jubnan fulanimo awgeed وحكم جعل التحكيم للضبا معناه وحو روحو كلا بحنا محاي تاي ما سيفتع في كذا وانشد معناه وحو كو غيراري مركز لا يسلم مديبو ابن حرة إن قبل حرة الشيء زميله صاحبك مديبو حتى يموت إلى أو كدنتو أو يرى أما أكاركو سبيله جدك سببت بهذه معناه إلى أو كاركو inta aynu ku dayno insha allahu tacaala dhacdooyinkii dhacay sheekhu inoo sii wadaa insha allahu tacaala gadaal baynu kasii dhamaystiri doonaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk
وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال